wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxa ay ku qabatay ololaha toddobaadka caalamiga ah ee wacyigelinta tallaalka iyadoona ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan iyadoo laga hadlaya ahmiyadda oo tallaalku leeyahay iyo sidii lagu wacyigelin lahaa bulshada soomaaliyeed loona gaarsiin lahaa bulshada aan weli wacyigoodu gaarin ahmiyadda tallaalka ugu horeyn mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay kulanka ayaa sheegay in bulshada soomaaliyeed loo baahan yahay in si weyn looga dhaadhiciyo ahamiyadda tallaalku leeyahay maadaama inta badan tallaaladu ay yihiin kahortaga cudurada toddobaadkan oo kaleeto laba qayba u qaadaan inay wacyigeliyaan wacyigelinta kor loo qaado iyo in waxqabad lagu daro marka waxaan jeclaan lahayn in waxqabad lagu daro waxqabadkaas oo ah dhibaatada haddana haysato soomaaliya waxaan ognahay mar walba cuduraa ka dilaac laakiin hadda anigoo muqdisho joogno ayaa waxaa dilaaca cudurka difteriya ilmo badanaa waxay ugu dhinteen xaafadaha waana cudur dilaa ah hadda jadeecadan awalka baqayna hadda waxaa ka daran maxay ahaato difteriyadii aa ka daran oo ay u dhimanayaan ilmo weligood muqdisho deganaay dad caadi oo magaaladii degan ah waxyaabaha waxay ka mid tahay oo naxdinta leh dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyinka iyo maxay ahaato oo aabbayaasha iyo bulshada soomaaliyeed ee caruurta dhalay waxaan caruurta ka codsanaynaa waalidiinta inay ilmahooda u heeliyaan inay tallaalaan si ilmaha aysan oga dhimanin anoo u qarameeyaa in tallaalkii la helo in tallaalkii shuruucdiisa la dejiyo laakiin wacyigelinta bulshada waa muhiim waxyaabaha caqabadaha jira ayay ka mid tahay oo bulshadana kuma baraarugsana ahmiyadda ay leeyahay tallaalka iyo guud ahaanba soo doonashada caafimaadkeena aada u hooseeya marka horta waxaa waajib naga wada saaran yahay qof walboo caafimaad ku shaqo leh inay gaarsiiso wacyiga bulshada inay fariintaas gudbiso ugu dambeyn wasiiradulaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya maryan maxamed xuseen oo madasha ka hadashay ayaa sheegtay inka wasaarad ahaan ay ku bixinayaan dadaal xoogan sidii tallaalka tayadiisa iyo weliba tirada dadka uu gaaro loo hibi lahaa dalka oo dhan wasaaradda caafimaadka anoo magaceeda ku hadlaaya iyo dhammaan hay-adaha naga kaalmeeya tallaalka waxaan rabnaa inaan wada shaqayno meesha sarta ay ka quransan tahay aan ka daaweyno markaasaa waxaan gaaraynaa higsiga iyo meeshaa u socono waxaan rabnaa inta ka shaqayso tallaalka inay wadajir kunuun ay samaystaan guddi layska muxuu ahaa annaga aniga ka wasaarad caafimaad ahaan diyaaraan idii ahay waxaa idiin samaynaa advocacy kan ugu weyn maxaa yeele waxa la badbaadinaayo waa dhallaankeenna oo la muxuu ahaa dhimashada wakhtiga ay ku jiraan wakhtiga shanta sano ka yar inaysan cunug nooga dhimanin daawo la-aan annagoo daawadii haysano xanuun kale waa ololaha toddobaadka wacyigelinta tallaalka ayaa ujeedkiisu ugu weyn tahay sidii bulshada loo fahansiin lahaa ahamiyadda tallaalku leeyahay